وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد waxaynu ka soo hadalnay xalqadihii aynu soo dhaafnay magacyada alle subxaanahu wa tacaala iyo tilmaamihiisa wanaagga badan ayaynu hordhac usoo samaynay saddex xalqadooda xalqadana waxaynu bilaabaynaa insha allahu tacaala magacyadii alle inaynu iftiimino waxay xambaarsan yihiin inaynu wax ka tilmaano insha allahu tacaala waxaana isku dayi doonaa inaan soo koob koobo oo xalqo kastaba dhowr magac oo alla leeyahay subxaanahu wa tacaala inaynu kusoo qaabano xalqadan maadaama aynu weli bilowgii nahay waxaan jeclaysa inaan ku bilaabo magaca lagu tilmaami karo magacyada alle inuu hooye u yahay ama uu lafdhabar u yahay tilmaamaha alle iyo magacyadiisa kalena ay usoo noqonayaan magaca marka alle subxaanahu wa tacaala la doonaya in la tilmaamo magaca lagu sheegaya alla subxaanahu wa tacaala ee calamka ama magaca gaarka u ah alle subxaanahu wa tacaala ayaan jeclaysa maanta inaynu ku bilowno iyo magac kaloo soo raacayo isaga ku dhow waxaynu maanta ka hadli doonaa magaca alle ee loo yaqaano allah allah iyo alilaah oo la macno ah markaynu ka hadlayno magaca allah magaca alle subxaanahu wa tacaala waa magac koobaabsanaya macnayaal badan koobaabsanaya waxay culimada qaar tilmaameen sida ibnulqayim raximah llahu tacaala saddex magac oo magacyada alle subxaanahu wa tacaala ka mid a waxaa isugu yimaada magacyada alle iyo tilmaamahooda o dhan baa isugu yimaada saddexdaana alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku kulmiyey suurat lfaatixa ayuu ku kulmiyey suurat lfaatixa ayuu alle subxaanahu wa tacaala saddexdaba ku kulmiyey saddexdaa magac waxaa yihiin waa allah iyo alrabu allaha rabbiga ah iyo alraxmaan allaha naxariista badan macnayaashay xambaarsan yihiin waxay tahay allah waxaa soo gudagelaya alle subxaanahu wa tacaala inuu yahay ka mutaystay cibaadada wuxuu inoo abuuray waa inaynu u cibaadaysano wuxuu ku tilmaaman yahay inuu yahay mid la caabudo oo waxa weeye loo cibaadaysto oo addoon loo noqdo magaca labaad waa alrabu oo isaguna tilmaamaya waxa kownkan ka dhacaya inuu isagu maamulo iska leeyahay ina abuurtay ficilo badan uu dadka ku samaynayo hadday tahay inuu arsaaqayo inuu noolaynayo inuu dilayo inuu qeyb hani ka dhigayo qeyb faqiir ka dhigayo waxyaabahaasoo dhani waa rabbinimada alle wey iyaaka nacbud suurat lfaatixa iyaaka nacbud adaanu ku caabudaynaa waa uluuhiyadiisa waa allah macnihiisa wey inuu yahay ka la caabudo iyaaka nastaciin kaalmaanu ku weydiisanaynaa waxaanu samaynaynaa inaad noo fududayso adaanu kaalmo ku weydiisanaynaa taasina waa ficilkii alle subxaanahu wa tacaala waa rabbinimadiisa ta saddexaadna waa naxariista oo ah alraxmaan alraxiim allaha naxariista sidaa inoo iman doonto saddexdaa waxaa isugu imanaya alle subxaanahu wa tacaala tilmaamihaysa sidaa awgeed baa suuratu lfaatixa lagu kulmiyey welibana waxaa lagu sii kulmiyey alxamdu lilah rabbi alcaalamiin halkaana waa lagu kulmiyey yacni waa allaha lagu mahadiyo cibaadada la cibaadaysanayo iyo inuu yahay kan la caabudo waa ku mahadsan yihi rabbinimadiisa iyo kownka sida uu u maamulayo waa ku mahadsan yihi tilmaamihiisa iyo magacyadiisa wanaagsanna waa lagu mahadinaya oo ay ka mid tahay naxariisashada uu khalqigiisa u naxariisanayo waxaa lagu soo kulmiyey faatixada lagu soo kulmiyey markaynu ka hadlayno magaca allah macnaha looga jeedaa waxa uu yahay allah waa mushtaqun min alilaah ilaah baa laga keenay macnihiisuna waxa uu yahay waa allaha la caabudo waa almustaxiqu lilcibaada waa allaha mutaysanaya inaynu u dullowno inaynu u cibaadaysano inaynu u hogaansanno waa macnaha keensanayo wy cibaada marka laga hadlayo cibaado maxay tahay waa maa yajmacu aldhulla walkhuduuc waalmaxabba cibaado laba rukni bay ku taagan tahay laba asaas bay leedahay midi waxay tahay ilaahay in loo dulloobo ilaahay in loo hogaansamo ilaahay inaynu u dullaysannahay waa rukni ka labaadna waa inaynu jecel nahay waxaa laga yaabaa makhluuq bini aadana ku awood sheegtay inaad u dullowdo laakiin aadan jeclayn aadan jeclayn waxaa laga yaabaa makhluuq inaad jeceshahay laakiin aadan u dulloobin oo aadan u dullaysnayn oo aan kaa awood badnayn laakiin labadaasi hadday kulmaan oo alle subxaanahu wa tacaala aada jeclaato dullina aada dareemayso aada u dullaysan tahay kullun lahu qaanituun khaadicuun in kullu man fi اsamaawaati waalardi ila aati araxmaani cabda dullinimada noocaasa iyo hogaanka noocaasa oo jacayl weheliya waxaa la yidhahdaa cibaada la yidhahda idan magacan alle subxaanahu wa tacaala waa magac keensanaya inuu yahay alle subxaanahu wa tacaala ka la caabudo allah ay almacbuud waa allaha la caabudo wey magacan culimada qaar waxay ku tilmaameen ismu ullahi alacdam magaca alle ee weyninka badan ee nabigu ku tilmaamay calayhi asalaatu wasalaam laqad sa'ala allaha bismihi alacdam aladi ida duciya bihi ajaab wa ida su'ila bihi acta yacni magaca alle weyninka badan ee qofku alle subxaanahu wa tacaala hadduu wax ku weydiisto la siinayo hadduu ku ducaysto ducada laga ajiibayo culimo badan baa ku macneeya inuu yahay allah allah waa ismu ullahi alacdam culimada qaarna waa alxayu alqayuum ayay ku tilmaameen inuu yahay ismu ullahi alacdam yacni magaca alle weyninka badan ee haddii lagu ducaysto ducada la ajiibo macnayaasha lagu macneeya waxaa ka mid a magaca weyn inuu yahay magaca alle ee allah allah inuu yahay magacan markaynu ka hadlayno allah oo magaca alle ah wuxuu leeyahay tilmaamo uu dheer yahay magacyada kale alla uu leeyahay subxaanahu wa tacaala tilmaamaha waxaa ka mid a allah isaga ayaa la tilmaamaa laakiin isagu tilmaan ma noqdo yacni markaynu doonayna alle subxaanahu wa tacaala magacyo kale inaynu ku sheegno magacana la soo qaataa magacyada kalena waa lagu tilmaamaa taana kitaabka alle waa ka buuxda haddaad doonayso ilaahay inaad wax ku tilmaanto waxaad leedahay allaahu alle alkhaaliqu waa ka ina abuurtay wy khaaliqa ah allaahu alle alraxmaanu waa allaha naxariista wey laakiin lama yidhaahdo alkhaaliqu ka dadka abuuray allahu ilaahay wey waa magac isaga la tilmaamo laakiin isagu tilmaan ma noqdo waa caanbaxa uu caanbaxay waa macnayaasha uu xambaarsan yahay iyo waxyaabaha la midka ah alla subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahy fi suurati alxashr oo magacyo badan lagu soo gabagabeeyey huwa allah huwa allah aladi laa ilaaha ilaa hu caalim اlgayb wالshahaada huwa الraxman الraxiim huwa allah aladi laa ilaha ilaa hu almalik alquduus السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر waxaasoo magacyo ah waxa weeye ilaahay baa lagu tilmaamaya aayadda saddexaad huwa allah alkhaaliq albaari almusawir lahu alasmaa'u alxusna allahu laa ilaaha ilaa hu lahu alasmaa'u alxusna lahu alasmaa'u alxusna walilah alasmaau alxusna fadcuuhu biha tilmaantaa waa leeyahay magacani waa magac alle subxaanahu wa tacaala lagu sheegayo marka la doonayo magacyo kale iyo tilmaamo kale ilaahay lagu sheego hordhac buu u yahay hogaamiyuu u yahay hooyuu u yahay lafdhabar buu u yahay udub dhaxaad buu u yahay magacyada alle iyo tilmaamaha alle waa tilmaamihiis magaca allah waa waxyaabaha uu gaarka la yahay waxaa ka mid a waxyaabaha magacani uu gaarka la yahay magacyada kaloo dhan inay soo gudagelayaan markaynu leenahay allah waa almacbuud waa ka la caabudo maxaa lagu caabudaya waxaa lagu caabudayaa inuu cibaadada mutaystay waxaa lagu caabudayaa inuu ina leeyahay ina abuurtay waxa weeye ina noolaynayo ina dilayo awood inagu leeyahay waxaa loo caabudayaa tilmaamihiisa wanaagsan axsaanka uu inoo falay naxariista uu alle subxaanahu wa tacaala inoogu galladaystay wanaagyada badan iyo nicmooyinka badan ee inoogu nicmeeyey quruxda uu leeyahay weyninka uu leeyahay awoodda uu leeyahay waxyaabahaasoo dhan waxay keeneen in la caabudo idan waxaan leenahay waa magac magacyada kaloo dhani ay usoo noqonayaan oo isugu soo biyo shubanayaan waxyaabaha uu gaarka la yahay waxaa ka mid ah magacan allah haddii lagu ducaysanayo asha lagama gooyo magacyada kale waa laga gooya waxaad leedahay yaa latiif yaa allatiif lama yidhaahdo oo al iyo xarfu nidah ama xarafka loogu dhawaaqayo lama kulmiyo lama kulmiyo luqada sida lagu yaqaano laakiin magaca allah waa loo kulminaya yaa alraxmaan lama yidhaahdo yaa allatiif lama yidhaahdo laakiin waxaa la yidhaahdaa yaa allah asha laga goyn maayo waayo ashu waxay ka mid noqotay mid mulaasim u ah oo marnaba aan ka hadhayn magaca allah aan ka hadhayn sidaa awgeed yaa allahu waa la odhanayaa laakiin yaa raxmaanu la odhan maayo ama yaa alraxmaan la odhan maayo waxaa la odhanayaa yaa raxmaan yaa raxiim yaa latiif yaa caliim yaa khabiir baa la odhanaya magacna waxa uu kaga duwan yahay ashiisa waa loo daynaya oo waxaa la odhanayaa yaa allah yaa allah baa la odhanaya waxyaabaha magacani uu ku caanbaxay waxaa ka mid ah ee lagu tilmaamayo waa magaca marka ilaahay xuskiisa la xusayo lagu lamaaneeyo waxaa la yidhahdaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah ila billah alfaada ama ereyada allah lagu xuso waxaa lafdhabar u ah magacan in lagu soo celceliyo subxaana allah subxaana allah alxamdu lilah alxamdu lilah allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila allah laa xawla walaa quwata ila billah waxyaabahaasoo dhan waxayna tusayaan xusaska la ammaanay ee nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay axabu lkalaami ila allahi arbacun laa yaduruka biayihina bada't wuxuu ilaahay ugu jeclay ugu jecel yahay ee addoonka uu ku addoonku uu ku hadlo waxaa ka mid ah in la yidhaahdo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar idan waxaan leenahay magacan waxyaabuhu gaarka la yahay waxaa ka mid ah marka alle subxaanahu wa tacaala la xusayo in magacan lagu lamaanayo magacan waxyaabaha uu magacyada kala dheer yahay waxaa ka mid ah allah markaynu ka hadlayno alle subxaanahu wa tacaala saddex iyo soddon jeer ayuu waxa weeye aayaadkiisa ku bilaabay yacni waxaynu soo helaynaa saddex iyo soddon aayadood oo xarafka lagu bilaabay ama kelmadda lagu bilaabay ay tahay allah ay tahay tusaalayaasheeda waxaa ka mid a aayatulkursida waxaa lagu bilaabay allah allahu laa ilaaha ilaa hu alxayu alqayuum suuratu ali cimraan aliflaamiin allah laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى آيات آد بضن الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وحقار يصدح يصدن آيضات أين لا نهي أي اللغب العظي وحوي اللفظ الجلالة اللغب العظي خصائص يوحيابها ومقعن إليها آد بضنتها خصائص بضن iyo tilmaamo badan ayuu waxa weeye magacani leeyahay magaca haddii aynu intaa ku dhaafno waxaynu maanta ku laraynaa magac labaad oo la macno ah magacaasi wuxuu yahay alilaah alilaah allah waxaa laga soo qaatay alilaah alilaah wuxuu ka mid yahay magacyada alle subxaanahu wa tacaala waa ficaal ilaah oo looga jeedo mafcuul yacni alilaah waa almacbuud waa allaha la caabudo wey waa allaha cibaadada mutaysanay magacaana meelo badan baa ilaahay loogu sheegay wa ilaahukum ilaahu waaxid laa ilaaha ilaa huwa araxmaan araxiim ilaahukum ilaahu waaxid qul inamaa yuuxaa ilay anamaa ilaahukum ilaahun waaxid yacni macbuudukum macbuudun waaxid waxa la ii waaxyooday ka aada caabudaysaan inuu yahay mid keliya magacan sida ibnu cabaas uu ku macneeyey radia allahu tacaala canh waxa uu yidhi markuu macnaynayey allahu du luluuhiya waalcubudiyati calaa khalqihi ajmaciin alla subxaanahu wa tacaala waa ka u saaxiibka ah ilaahnimadu waa ka dululuhiya waa ka in la caabudo u saaxiibka ah idan tilmaanta alle waa maxay waa dululuhiya waa inuu yahay mid la caabudo ilaahnimo inuu ku tilmaaman yahay inuu ilaah yahay wa huwa aladii fi اsamaai ilaah wa fi اlardi ilaah waa allaha samada lagu caabudo ee ilaaha ku ah waa allaha dhulkana lagu caabudo ee ilaaha ku ah macnaha isagaa iska leh macnaha labaad ee soo gudagelaya waxa uu yahay ee ibnu cabaas ku macneeyey dulcubudiyati calaa khalqihi ajmaciin khalqigiisuna inay caabudayaan waa allaha la caabudo subxaanahu wa tacaala marka xaggiisa laga eego waa la caabude waa kii la caabudayay innaguna isaga ayaynu caabudaynaa oo aynu u nahay cibaad u nahay cabiid u nahay addoommo u nahay kuwa u dullaysan aynu u nahay in kullu man fi اsamaawaati wاlard ilaa aati araxmaani cabda addoonnimadaasna waa ficilka xalkiina ka baxaya inaynu alle subxaanahu wa tacaala caabudno waa ficilka halkiina ka baxaya waxaa lagu caabudayaa wax allaale wuxuu inoo jideeyey ee wanaagsan alcibaada waa ismun jaamic likuli ma yuxibuhu اllahu wayardaa min alaqwaali walafcaal alظaahirati walbaطina waxaynu ku caabudaynaa wax kastoo alla uu jecel yahay oo laynoo jideeyey ama ha noqdo wax qalbiga lagu guntayo sida niyada iyo ikhlaaska iyo tala saarashada iyo wixii la mida ama ha noqoto wax muuqanaya sida salaada iyo cibaadooyinka la midka ha noqdo wax lagu hadlo oo lagu qowlo sida qur-aankii iyo xuskii alle iyo wixii la mida ama ha noqoto ficil la samaynayo sida salaadii iyo soomkii iyo wixii la mida waxa weeye wax muuqanaya iyo waxaan muuqanayn intaba ha noqoto ta noocaasa waxaa la yidhaahdaa waxaynu ku tilmaamaynaa inay tahay cibaado alle subxaanahu wa tacaala la caabuday inanii ana allah laa ilaaha ilaa ana faacbudnii wa aqimi asalaata lidikrii alle subxaanahu wa tacaala labadaba waa tilmaamay inanii ana allah laa ilaaha ilaa ana anigu ka la caabudaana ah kii la caabudayay baana ahay waa tilmaantiis la caabudo inuu yahay alla waxau ihi faacbudnii icaabud taasina waa ficilkii addoonku uu samaynayay rabu الsamaawaati wاlardi wmaa baynahuma faacbudhu wاstabir licibaadati waxa weeye waxaa la tilmaamayaa alla subxaanahu watacaala samaawaadka iyo dhoolka kii lahaa inuu yahay hadday sidaa tahay faacbudhu alla caabud waxaa ku sugan inuu yahay alla subxaanahu wa tacaala kii la caabudayay walaalayaal waxaynu halkaa ku iftiiminay magaca alle subxaanahu wa tacaala ee loo yaqaano allah waxyaabaha uu ku tilmaaman yahay iyo qiimaha uu ka joogo marka laga hadlayo magacyada alle waxaynu kaloo raacinay magaca alilaah oo isaguna aynu tilmaanay macnaahaan inuu ku dhow yahay labadaas magac oo ah allah iyo alilaah ayaynu maanta insha allahu tacaala xalqadan kusoo koobaynaa waxaana halkaa inooga sii socon doonaa insha allahu tacaala xalqaad ka soo socda oo mid walba dhowr magac aynu soo qaadan doono intaynu xilligaa ka gaadhayno astawdicukum allah wassalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakatu